الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده maanta taariikhda waa sideed iyo tobanka bishii dulqaada kun afar boqol afartan iyo laba hijiriya ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eedaysanayaasha kale ah koow cabdiraxmaan axmed maxamed oo loo yaqaano warsame da'diisa waa soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka ingiriiska mi una gudbin jiray xogta mujaahidiinta iyo inuu yahay mulxid inkirsan allah iyo rasuulka iyo diin oo dhanba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka ingiriiska muddo toban iyo toddoba sano ah iyo in aan rumaysnayn wax diin la dhaho iyo allah iyo rasuul iyo aakhiro midna waxaan qaatay diin la'aanta labada kun iyo koodii ilaa labada kun iyo labadii anigoo joogo ingiriiska ayaa waxaa ii soo bandhigtay naag macallimad ii ahayd waana ka qaatay aniga iyo wiil iyo gabar soomaali ah kadibna waxay igu xirtay nin asna diin la'aan ahaa kana tirsan sirdoonka ingiriiska mi wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ahaa kow waxaa ka shaqeeyey gudaha ingiriiska labada kun iyo afarta ilaa labada kun iyo lixda isla muddadaas waxaa shaqo ka soo qabtay lubnaan waana ka soo laabtay anigoo soo qabtay shaqada la ii diray labo labada kun iyo lixda waxaa shaqo la iiga soo diray soomaaliya waxaana ka shaqeeyey xilligii maxaakiimta kadib waxaa ku laabtay ingiriiska anigoo ka helay warbixin muhiim ah mujaahidiinta soomaaliya mar labaad ayaan shaqo ka qabtay gudaha ingiriiska ilaa laga soo gaaray labada kun laba iyo tobankii saddex waxaan mar kale soo shaqo la iiga soo diray soomaaliya labada kun laba iyo tobankii shaqooyinka aan ka qabtayna waxaa ka mid ahaa in aan xarakada al-shabaab ku biiray si ay ii aaminaan waana ku biiray waana gudbi jiray xogta mujaahidiinta iyo in aan ka shaqeeyo kala jebinta iyo isku dirka mujaahidiinta dhexdooda waxaana fursad helnay xilligii ay soo baxday daacish aniga iyo maxamed beybe oo aan isku shaqo ahayn waxaana qabannay labadeennu isu duuban in aan xafiis ka furanno walaayaadka dhexdooda sida ay nagu amreen sirdoonka ingiriiska waxaa bilownay inaan farriimo ku dirno moobeylada qof kasta oo aan garanayno annagoo ugu baaqayna inay beeci siiyaan baqhdaadi waxaa waraaqo ku dhejinnay waraaqahaasoo ka hadlaayo arrinkaa jilib iyo jamaame sirdoonka ingiriiska ayaana noo soo diri jiray lacagta aan ku maalgelinno daacishta aan ka abaabulnay koonfurta iyo bariga waxaa amiir u samaynay kuwa koonfurta kuwa barigana qorshaha iyo maalgelinta ayaan iska lahayn dhammaan shaqooyinkaana waxaa laga soo qorshaynayay london eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa sacad muuse xaaji daahir da'diisi waa afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan f b i-da maraykanka una gacan geliyey dad badan oo muslimiin ah intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana sacad muuse xaaji wuxuuna ku jawaabay waa run in aan ka tirsanaa f b i-da waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo stefenes oo ka tirsan f b i-da maraykanka waana ka aqbalay waxayna ii xil saareen basaasida dadka muslimiinta ee ku nool maraykanka gaar ahaan soomaalida iyo qof kasta oo sunnada ka muuqato rag iyo dumar intaba waxaana beegsan jiray dadka muslimiinta oo ka soo hormaro wakhtiga salaadaha masaajidka iyo kuwa sunnooyinka raaciya salaadaha faradka ah iyo dadka jecel jihaadka muddadaa a ka tirsanaa sirdoonka maraykanka dadka aan basaase aad ayay u fara badnaayeen waxaana ka xasuustaa siddeetan iyo kow qof oo muslimiin ah waxayna kala ahaayeen afartan iyo siddeed nin shan iyo toban gabdhood oo saama- soomaaliya iyo laba qoys oo ka tirsanaa jaaliyadda soomaalida ee maraykanka degnaa dadkan dhammaanna waa la wada qabtay qaarkoodna dibba looma arag waxaa intaa dheeraa siddeed iyo toban ruux dad muslimiina aan soomaali ahayn sida lix qafood oo yamaniyiin ah afar bakistaaniyiin ah iyo kuwo kale oo u kala dhashay indiya marocco suudaan dhammaanna dadkaas waa la wada qabtay kadib f b i-da waxay ii soo direen soomaaliya si aan macluumaad ugu soo gudbiyo mujaahidiinta waana la i qabtay eedaysanaha saddexaad magaciisa waa cabdiumad abow da'diisa waa afartan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka uuna ka qayb qaatay duqoome ka dhacay kuunyo iyo duleedkeeda intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo abuwershe waana ka aqbalay wuxuuna igu xiray ninkii oo la shaqaynayay waxyaalaha aan kala shaqeynay waxaa ka mid ah waxaan shariixo gacanteeda ku geeyey geerishkii maaliyadda waana la duqeeyey labo waxaan gudbiyey nambarkii khaalid suldaan waana la duqeeyey saddex waxaan soo sahmiyey aniga iyo abuu meel ay ku soo degaan ciidanka baangaraafta waxayna duqeeyeen kuunyo afar waxaan u gudbiyey nambarka sheekh ismaaciil waana la duqeeyey shan sidoo kale waxaan ilaalo ka qabtay gaarigii oo watay ninkii shacabka ahaa oo lagu magacaabaya abuuwaardiyo iyo gaarigii walaalihii makaanikiinta iyo gaarigii min- gaari minambajeero ah waana gudbiyey dhammaanna waa la duqeeyey afar ninka afaraad magaciisa waa cabdulle cumar maxamuud oo loo yaqaano farkeeto da'diisana waa soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulle cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka shaqadaanna waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cumar ku joog waana ka aqbalay shaqooyinka aa qabtayna waxaa ka mid ahaa waxaa shariixo gacanteeda ku saaray gaarigii sheekh cali jabal waana la duqeeyey waxaa kaloo shariixo saaray gaarigii uu watay khaalid suldaan waana la duqeeyey sidoo kale waxaa shaqaalaysiiyey nin lagu magacaabo abuukar basey waxaana u dhiibay inuu shariixo saaro gaarigii lagu duqeeyey raggii makaanikiinta waana saaray saddex waxaan gudbiyey nin mujaahida lambarkiisa iyo gurigiisa afar sidoo kale waxaa kuwii ku soo hoggaamiyey ciidanka baangaraafta aniga iyo nin lagu magacaabo bilo maxamuud cegelle oo aan isku shaqo ahayn weerarkaanna waa uu fashilmay eedaysanaha shanaad waxaa lagu magacaabaa cabdulqaadir caddaan xasan da'diisa waa afartan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka mid yahay jaasuus la shaqaynaya maraykanka sirdoonka maraykanka una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulqaadir caddaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka aniga oo joogo kuunyo ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo abuuweershi iyo nin kale oo maraykanka u shaqaynayeen waxayna ii soo bandhigeen shaqo jaasuusnimo waana ka oggolaaday waxaana u gudbiyey nambaro iyo guryo ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaa labadeenna laba jeer soo sahmiyey meel baangaraafta ay ku soo degaan wayna soo degeen xukun intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aalimiin suurat lmaa'ida aayadda konton iyo koowaad laba qowluhu sal allahu calayhi wasalam man badala diinahu fakhtuluuh rawaahu ljamaaca ilaa musliman saddex qowluhu sal allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah waannii rasuulu llahi ilaa bixdaa halaath النفس بالنفس والطيب الزاني والمعرق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كوضا وحو كسوغ ناضي قرال كوضا وبالله توفيق أدنى وحالة بودا قلايا إن شاء الله تعالى تنفيذ ruux kastoo ka mid ah jawaasiista ee dadka markaa muslimiinta ay jaasiiso abaalkiisa waa ka inay la socdaan waxaana kale ugu baaqaynaa kuwa ka soo haray ee jawaasiista oo meelaha taagtaagan inay allah subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan waxaa ugu baaqaynaa toobadda waa furan tahay inay ilaahay u toobad keenaan wabilaahi towfiiq